إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa faahfaahin dheeriya ka bixisay shirweynihii dhowaan soo gebagaboobay ee looga arrinsanayay jihaadka bariga afrika dowladda federaalka ah ayaa magaalada muqdisho waxay ku dishay guddoomiyihii guddiga moota bajaajleyda ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk ayuu soo ritay cudurka korona iyadoo xaalkiisana laga dayrinayo soomaalida ku dhaqan maraykanka ayaa ka mid noqday dad guryahooda lagu karantiilay iyada oo kii bannaanka amar la-aan u soo baxana la xirayo ganaax lacageedna la duldhigayo muran iyo ismari waa ayaa ka dhex ogmay ciidamada maamulka somalilan iyo dad dibadda ka yimid inta uu qodobadii warku waa wanaadhegsayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixisay shirweynihii dhowaan soo gebagaboobay ee looga arrinsanayay jihaadka bariga afrika cabdifitaax maxamed qaasim ayaa warkan inoo faahfaahinaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage shaqcale dheereh oo maanta marti ku ahaa barnaamijka diiradda jimcaha ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey shirkii looga arrinsanayay jihaadka bariga afrika ee saddex iyo labaatankii bishii rajab lasoo gebagabeeyey shirka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo salaadiin hal abuuro iyo qaybaha kale ee bulshada ayuu sheekhu ka waramay ujeeddada loo qabtay ujeeddada loo qabtay waxaa weeye ummad waliba waxay leedahay hadaf iyo dano aakhiro iyo kuwa adduunye intaba ummad kastana waxay ka tashataa marka aayaheeda iyo danteeda marka hadafka loo qabtay wuxuu ahaa inaanu ka tashanno wixii maslaxadeena aakhiro iyo mideenna adduunye ah khaasatan de haddaanu nahay dadka muslimiinta ah ee cadowga intaa la eego isu soo bahaystay dulmiga iyo gardarrada lagu haayo dalkoodii laba in la qabsado inaanu ka tashanno sidaan u difaaca lahayn diinteenna sidaan u difaaca lahayn dalkeenna sidaan u difaaca lahayn dadnimadeenna in aan ka tashanno oo marka aan saga nimaado ilaahayna subxaana watacaala si fiican ayuu noogu soo kaamil yeela marka waxaan qaban waxaa weeye inaan ka tashanno waxaa weeye aayaheenna danaheenna adduunyo iyo kuweena akhreentaba intaasi kadib waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxa xilligan shirka ku soo beegay xilligan wax ku soo beegay waxaa weeye horta ummaddu mar kasta waa laga maarmaan oo inay tashato waa laga maarmaan marxalada raahinka ah ee waddanku uu maraya tan labaad waxa weeye in mujaahidiintu nasrigeedu ay gaareen cadowgii la halakeeyey oo waxaa weeye dhibaato iyo culus la gaarsiiyey iyadana sidaan uga sii tashan lahayn sidaan marka usii waasicin lahayn dagaalka aan kula jirno cadowga ilaahi subxaana watacaala iyo qolo walba meesha ay ka leedahay jihaadka gaalada kula jiro inay ka qaadato odayaashan ay qaybtooda qaataan caawi culimada inay qaybtoodii qaadato umarada ay qaybtooda qaadato yacni qolo walba in makaankii lagu aadiy insha allah ay qaadato intaasaa keentay marka in laga tashto oo shirka la qabto shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ee bariga afrika ayaa waxaa ka qayb galay dad aad u badan oo ay muhaajiriin ka mid yihiin kuwaas oo la siiyey waqti badan oo ay ku hadlaan haddaba sheekh cali ayaa ka waramay arrintaas iyo muhiimadda ay lahayd maskax rag haddii la tuujiyo wax badanaa ka soo baxa dadka muslimiinta intaa lagu kulmiyey marka la tuujiyo waxaa ka soo baxaya nataa'ij ummadda muslimiinta waxu gala diinta ilahi subxana watacala lagu difaaco dadnimadeena iyo dalka lagu difaaco ayaa ka soo baxaysa marka intaa maalmaha dheer waxaan u jiidayna waxa weeye inaan qofna ra'yi iyo aragti islaamka waxu tari kartaa aysan ku harinin haddaan uruurinay marka waxaa ka soo baxay waxaa weeye talo insha allahu tacala aan rajaynayno intaan shuuradan shuuradeeda kaleeto ama tashigan tashiis kale aan ka gaarayno aan ku gaarno insha allahu tacala ahdaaf aan aan fulinana ay nooga soo baxdo sidaas darteed ayaa marka loo qabtay shirka muddada dheer loo jiidayay marka waxa weeye dee shuuraduna in la shuurayo la tashtahayna ilaahi subxaanahu watacaala ayaa na amray oo waa amar nabi maxamed siye sal ly sl washaawirhum fi lamri muslimiinta dadka baklamaanayana waxa weye waxaa la yidhi in ilaahi subxaana watacala wa amruhum shuuraa baynahum iyo yani wanaagga dadka muslimiinta ay leeyihin ayay ka mid tahay marka qofka maadaama lala shuuraynaayo inay wixii aragti ay hayso ra'yi hayso dhan ay soo dayso wixii o dhan inaan meesha keenno si dadku muslimiintana marka ay aragtida iyo taladatooda ay uga dhiibtaan oo waxa weeye wax kasta oo cadowga lagu difaacayo islaamkan lagu hormarinayo ay yimaadaan marka shuuradii dhaqankeeda tahay marka biidni illahi tabaaraka watacaala waana insha allahu tacala wixii ka soo baxayna waxay noqon doonaan kuwa la furiya insha allah wuxuu fariin u diray shisheeyaha isaga oo dareensiiyey in dhulkani ay leeyihiin dad muslimiin ah oo aanan dulliga qaadan sidaa darteedna ay la gudboon tahay inuu isaga baxo dalka haddii kalena uu ka qowmamayn doono goor aysan shallaytadu waxba tarin sidoo kale wadaadaha la shaqeeya shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayuu ugu baaqay inay ka laabtaan howlahaas una towbad keenaan allah subxaanahu wa tacaala ugu dambayntiina waxa uu fariin u diray dadka muslimiinta ah dadka muslimiinta ah waxaan u sheegaynaa in dalkeenna iyo diinteenna iyo dadnimadeenna intaba lagu soo duulay maadaama lagu soo duulay waxay rabtaa cadawga isaga ah inaanu iska kicino cadawgoo laiska kiciyaahina waxay rabtaa in naf badan loo bixiyo dhiig badan loo bixiyo xoolo badan loo bixiyo ayay u baahan tahay oo gobonnimada iyo laguma helo jiif guryaha in la joogo iyo midna laguma helo mawdkuna kuma xira waxa weeye in la dagaalamo la jihaado kuma xiree mawdka marka ilaahay keeno subxaana wa tacaala ayuu qofta u imaana oo xilligii loo qoray marna ma dhaafayso hadafka ay mujaahidiintu leeyihiin waxa weeye in dalkeenna gaalada ilaahay subxana wa tacaala uu nooga baasho aan ka bixinno diinteenna iyo shareecadeennana aan ku dhaqanno marka dadka muslimiinta waxaan leenahay si guud inaan wada kacno gobonnimada waa geed ku baxa dhiig lagu gororiyaaye gacal badan in loo huray rabtaa guunyo faraaweynee gelina kuma timaadee waa inaan goorna laga daalin geyigeennoo xoroobo shareecada lagu garsooraayo guud ahaan dhulkeennana nabaddu gees walbaba gaartay muslimkuuna gacal walaaloobeen sidii guulla nagu sheegay gacmahana ay ishaystoo la garrami gaala qurunleyda waa halkaan u gol leenahayo goolkaan dhalinayno gadaal nooga dhacdaya iyo goornau noqotaaba mar uun waynu gaari doonnaa wixii ay gocotay laabteennu insha allahu tabaaraka wa tacaala saddex iyo labaatankii bishii rajab ah ayay ahayd markii la soo gebagabeeyey shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ee bariga afrika kaas oo laga soo saaray fadwo sharci ah iyo bayaan guud waxaana shirkan lagu tilmaamay inuu ahaa mid ummadeed oo soo jiitay guud ahaan dareenka bulshada dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho waxay ku dishay guddoomiyihii guddiga mootabajaajleyda askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa si bareera waxa uu dilay guddoomiyaha mootobajaajleyda oo mootobajaaj kaxaynayay faahfaahin dheeriya kama aynaan helin sababta dilka loo geystay hase ahaatee askarigii waxdilay ayaa goobta ka baxsaday ciidamada kale ee saaxiibadiisa ayaan u dhaqaaqin inay gacanta ku soo dhigaan bajaajleyda ayaa waxay dhigeen dibadbaxay uga soo horjeedaan dilka loo geystay guddoomiyahooda sanadii lasoo dhaafay gaadiidley badan oo dhallinyarada mootobajaajta ku shaqaysta u badan ayay dowladda federaalka waxay ku dishay magaalada muqdisho inta badan dilalka ayaa waxay salka ku hayaan lacagaha baadda ah oo ciidamada dowladda federaalka ay ka qaataan bajaajleyda amase gaadiidleyda oo lagu murmay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayuu soo ritay cudurka corona iyadoo xaalkiisana laga dayrinayo nuur xasan xuseen nuur cadde ayaa la sheegay in la dhigay isbitaal ku yaala magaalada london ee caasimadda waddanka ingiriiska waxaa la sheegay in la karantiilay islamarkaasina hal gabar mooye cid kale oo geli karta aan la arkin xildhibaan horey uga tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxa uu xaqiijiyey in cudurka corona uu asiibay nuur cadde
harqof aa loo ogolyahay inuu tago gabadhaasna warbixin soo bixiso waa roon yahay oo dadka hadda koomaha koomada la geliya ma ahan asaga yacni meesha waa safe ay u tahay inuu joogo oo maaragtay isaga meel kale oo dad badan ay joogaan inaysan aan la geynin marka aniga waxaan aaminsanahay waxaan ogahay inuu xoogaa roon yahay nuur cadde oo siddeetan iyo saddex sano jir ah ayaa laba kun iyo toddobadii waxa uu noqday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ilaa iyo laba kun iyo sagaalka ayuuna xilkaasi hayay waxa uu wada shaqayn la lahaa ciidamada etoobiya ee markaas duulaanka ku joogay magaalada muqdisho iyo weliba dowladda maraykanka iyo shisheeyaha kale cudurka corona ayaa caalamka farabadan ku haya waxaana jira dad badan oo la karantiilay soomaalida ku dhaqan maraykanka ayaa ka mid noqday dad guryahooda lagu karantiilay iyada oo kii bannaanka u soo baxa amar la-aanna la xirayo amaba ganaax lacageed laga qaadayo dowladda maraykanka ayaa waxa ay dadka soomaalida u samaysatay guddi soomaali ah oo iyada uun awaamiirteeda ku shaqaynaya waxaana saraakiishaasi soomaaliga ah laakiin dowladda maraykanka matelaysa ee dadka soomaaliyeed ku amrayeen in guryahooda aanay ka soo bixin marka laga soo tago shakhsiyaad kooban amiin haaruun oo u shaqeeya dowladda maraykanka islamarkaasina ah waxa loogu yeero qareen ayaa arrimahaasi ka warramaya waxaa loo sheegaya inay guryahooda joogaan wixii aan ka ahayn shaqaalaha iyo adeega asaasiga waxaan ka ahayn waxaan ka wadnaa sida maaragtay goobaha caafimaadka kale way furan yihiin shaqaalaha gurmadka caafimaadka way furan yihiin shaqaalaha ammaanka way furan yihiin waxaa furan oo kale shaqaalaha iyo kambaniyada sida meelaha cuntada laga dukaamada cuntada laga gato kale dukaamada gaaska laga gato kale dukaamada hataa baabuurta sameeya oo kale waxa waxay loo arkay in ay yihiin adeeg lagama maarmaan ah wuu furan yahay laakiin wixii intaa ka baxsan waxaa loo sheegaya inay guryahooda joogaan aysan kasoo bixin muddadaas afar iyo toban labada isbuuc ah waxaa intaas kasoo haraya in dadku ay soo bixi karaan markii ay u baahan yihin inay soo gataan adeega lagama maarmaanka ama ay raadsanayaan arrin caafimaad oo deg deg ah ama ay qof ehelkooda iyo saaxiibadooda ay u fidinayaan caawinaad oo kale sida inay ilmo u haynayaan sida inay qof xanuunsan daryeelayaan oo kale amiin ayaa waxaa la weydiiyey waxa uu mudanayo qofkii guriga bilaa amar ka soo baxaa amarka waxaa ku qoran haddii qofkii jebiyay in la ganaaxi doono lacag dhan kun doolar lana xidhi karo saddex bilood ama labadaba lagu samayn karo qofkii jebiya maarata si ula kaca u jebiya dekreetadan maraykanku waxa uu ka mid yahay waddamada uu aadka u asiibay cudurka corona in ka badan kow iyo labaatan kun ayaa la sheegay in caalamka daafihiisa kala duwan ay ugu dhinteen cudurka corona iyada oo kuwo kaleo aad u tiro badanna isbitaalada ay jiefaan muran iyo ismariwe ayaa waxa uu ka dhex ogmay ciidamada maamulka somalilan iyo dad dibadda ka yimiday ilaa iyo lixdan ruux oo ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa ayaa waxaa muddo kooban lagu hayay meel duleedka garoonka ah kadibna waxaa lagu qaaday basas iyadoo la geeyey hoteello ku yaala gudaha magaalada hargeysa kuwaas oo maamulka somalilan u diyaarshay in dadka dibadda ka yimid lagu karantiilo maadaama uu cudurka karoona ka cabsi qabo dhibaatada ugu daran ayaa timid markii milkiilayaasha hoteelladu ay sheegeen in lacag fara badan ay u baahan yihiin maamulka somalilanna wax qarasha uma diyaarin dadka rakaabka ah mid kamid a dadka rakaabka ahaa ayaa wax uu ka warramay mashaqada qabsatay basaskan afar iyo labaatanka qaadana loo keenay niman booliisana waana loo keenay waxaa la yidhi wasiiradii wasiirkii daakhiliga maxamed kaahin wasiirkii caafimaadka intuba hoteelka la yidhaahdo royal ee ku yaala galbeedka magaalada hargeysa ayay wasiiradeedu ku sugayaan halkiiba nimi markaan saa usoo degnay intii la wadayba way naga baxsadeen wasiirana ugumaa niman cid kalena ugumaa niman halkii baan haddana isku qabsanay booliis baan isqabsanay ninkii meesha lahaana wuxuu yidhi haddaan qof waliba konton doolar bixin sariirtii ma soo gelayo halkii baan haddana muran gelinay oo oo dee aan muranay waar ma haysano lacag go-aankana one o'clock markii aan saa usoo degnay hafan hour ka hor buu soo waxaa nagu adag waa lo ma caawa hodheeladana la keenay habeenkii waa konton doolar qaar laba laba sariirood baa yaalla waxa la yidhi waa boqol marka haddiina la doonaya in la karantiimeeyo meena la geeyo hoteelo waxaa jira toban toban doolara qaar baa jira waxaa jira gas howseyo dee qofkiiba shan iyo toban doolar iska bixin karo dalka etoobiya oo maamulka somalilan deris la ah waxaa ka dilaacay cudurka karoonaha sidaasoo ay tahay xaduudda labada dhinac way furan tahay gaadiidka qaadka sida ee ka imaanaya etoobiya ayaana magaalada hargeysa iyo magaalooyin kale si isdabajooga u soo gelaya sidoo kalena diyaaradda ethiopian airlines ayaa si isdabajooga waxay uga degtaa magaalada hargeysa maamulka somalilan sooma saarin go-aano ka dhan ah etoobiyaanka maadaama ay wada shaqayn leeyihiin islamarkaasina uu ka mid yahay maamulada soomaalida ah ee etoobiya wakiilka u ah warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga inta